بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay mowduuceennii taxanaha ahaa yaan ka digtoonaanaa muxaadaradii usbuuca hore waxay ku saabsanayd in laga digtoonaado caydi rasuulka sala allahu alay wasalama iyo in la xaqiray in hoos loo dhigo muqadimaad baan xoogaa soo sheegnay xuquuqda rasuulku sal ly slam uu nagu leeyahay aan ka hadlayno maadaama rasuulka sal ly slam in la ixtiraamo ay waajib tahay oo la weyneeyo oo la sharfo waa in la iska ilaaliyaa caydiisa caydi marka maxay ku fasireen culummadu yani maxaa cay ah maxaanse cay ahayn alqaadi ciyaad kitaabku wuxuu leeyahay la yidhaahdo ashifaa bitaxriifi ashifaa bitacriifi xuquuqi lmustafaa kitaab uu ku magacaabay yani xuquuqdii rasuulka sal ly slam uu lahaa oo dadka la baro yuu kitaab ka qoray uu ku magacaabay ashifaa yani caafimaad camal waay wuxuu leeyahay ogow allahna waafajiyee annagaya adigaba in dhammaan kuwa rasuulka sal ly slam caaya oo wax ka sheega ama nasabkiisa caaya iyo diinkiisa ama sarbeeb ahaan wax uga sheega ama wax xun ku shabaha isagoo cay ka wada iyo xaqiraad iyo arrinkiisii uu yaraynaayo iyo ceebeyn uu ceebeynaayo qofkaasi waa qof caayey rasuulka sal ly slam xukunkiisuna wuxuu yahay xukunkii qofkii caayey waana in la dilo sidoo kale qofkii rasuulka sal ly slam lacnada ama habaara ama jeclaysta dhib inuu ku dhaco ama u tiiriya rasuulka sal ly slam waxaan munaasab u ahayn isagoo ku ceebeynaya ama hadal xun ku sheega rasuulka sala allahu alay wasalam oo isagoo hadduu raba cayaarcayaar uu ka wado ama ku ceebeeya rasuulka sal ly slama wax mathalan musiibaha oo ku dhacay ama wax bani aadamku aanay ka marnayn oo maaragtay dhibaatooyin oo iskaga yimaada oo lagu ceebeeyo intaasoo dhami waa wax culummadu isku waafaqsan yihiin oo ijmaac uu ka jiro tan iyo saxaabadii laga soo bilaabo ilaa iyo maaragta wakhtiga la joogu leeyahay ibnu teymiya kitaabkiisa saar ibnmasuul la yidhaahdo isaguna wuxuu ku yidhi asabu nawcaani ducaa'un wa khabarun caydu waa laba nooc waa habaar iyo hadal maaragtay la sheegaayo habaarku marku waa maxay waa inuu yidhaahdo allah lacnado allah fool xumeeyo allah dulleeyo allah uma naxariisto allah raalli kama noqdo allah dabargooyo iyo waxaasoo kale dhammaan waa caay la caynaya ambiyadii iyo keyrkoodba sidoo kale hadduu nebi ka sheego oo uu yidhaahdo alla maarata uma naxariisto oo kuma salliyo mana salaamo dikrigiisa alla kor uma qaado magaciisa allaha tirtiro iyo wax noocaasoo kale oo habaarka ah uu ku habaarayo wax adduunye ahaan dhib uu ku jiro ama diin ahaan ama aakhiro kulli waxaas caydii soo gelaya kadib haddana wuxuu yidhi maadaama caydi soohdin cayiman oo luqadii iyo sharcigiiba lagu yaqaano aysan jirin maxaa la sameynaya maxaa loo noqonayaa waxaa loo noqonayaa waxa ay dadku cay u yaqaanaan wixii marku dadku ay wixii ay dadku cay u yaqaanaan yaa lagu fasirayaa hadalkii saxaabada iyo culummada wixii dadka agtooda aan macnaha cay loo oqoonna kuma maarata dejinayno hadalkii saxaabada iyo culummada wuxuu leey marka qaybaan ka sheekaynaynaa qaybaan sheegaynaa buu yidhi waxaan sheeke ku jirin buu leeyahay in la muujiyo nuqsaamin rasuulka sal l slam la nuqsaaminaayo iyo fududaysi la fududaysanayo inay tahay caay sidii in lagu magacaabo dameer oo kale ey oo kale ama lagu tilmaamo rasuulka sala alla alay slam dullinimo ama la sheego in maarata la cadaabayo rasuulka sal ly slama ama la yiraahdo dadki dembigiisii oo dhan dadkii dembigoodii oo dhan rasuulkuu dul saaran yahay iyo wax lamid ah waxaa kaloo lamid ah oo cay ah in beenintii rasuulka sal ly slam la muujiyo iyadoo kaas la beeninaayo la duraayo sida in la yiraahdo waa sixroole waa mid maaragtay qaa'ina waa mid maaragtay dadka khiyaano oo daga oo qofkii raacana dhib u geysanaya waxla wax uu la yimid waa been qofkii yiraahda waa baatil yiraahda iyo wixii lamid a hadduu marka gabay ka dhigana caydu waaba sii xumaatayba sababtoo ah dadku gabaga way xifdiyaan oo way ku dadaalaan inay kala wariyaan marka gabaga waxaa la yidhaha carabi ahaan hijaaba la yidhaahdaa lagu caynayo qofka dad badan marka inuu saameyn ku yeesho yaa dhici karta iyadoo xataa la ogyahay waxa uu ninkaas gabayaagahay sheegayo inay baatil yihiin waxaysan ka jirin oo mararka qaarkood dadku waxay ku saamoobaan gabaygaasi ku saamoobaan xojooyinkana dhegeysan maayaan haddii ay la gaarto marka inuu ku heeso oo dad badan dhexdood uu ku heeso caydi arrinkiisu waa ka sii dara marka ninkaas laakiin qofkii caqiidadiisii xumayd uun sheega isagoon rasuulka sal ly slam duraynin sida inuu yidhaahdo oo kale anigu maaragtay ma raacsani ma rumaynaayo dee awalba qofkaas gaalu iska aha mogti marka gaalnimadiisa unbuu uu macnaha sii fasiray uun ama rumayn maayo ama ma jecli ama diinkiis raalli kama ihi iyo wax lamid ah kaasi wuxuu ka hadlay caqiidadii uu rumaysnaa mana uusan doonin maalan inuu ceebeeyo oo tacniyo oo intiqaas iyo wax noocaas oo kalea kuma jirto macnaha hadalkiisa sababtoo ah inaan la rumaynin lana jeclaanin waxay ka imaan kartaa oo sabab noqon kara qofkii inuu jaahil yahay marka qaarkoodna cinaad uu iska jiro iyo madaxadayg marka qaarkood xasad baa keena in xaqi la raaci waayo marka qaarkood kibir baa keena marka qaarkood aabbayaalkiisii buu ku dayanayaa qofkii iyo diinkii uu awal ku dheganayo uusan ka tegi karin iyo wax lamida waxyaabahaasa marka sabab u noqda si ka badan in wuxu ay ka soo fulaan aqoon loo leeyahay tilmaamihii rasuulka sal ly slam qofkii rasuulka sal slm tilmaamihiisa si fiican u yaqaana oo xaqiiqadiisa yaqaana waa uu rumaynaya rasuulka sal ly slam hadduu yidhaahdo nebi ma uusan ahayn rasuul ma ahayn waxii laguma soo dejin waa beenin cad marka been baad u tiirisi in la yidhaahdo marka nebi ma ahan iyo in la yidhaahdo waa kadaab beenaala ah farqi baa u dhexeeya marka qofkii rasuulka sal ly slam tilmaamihii ulaa qaar ka mida ka anfiya anfin yani baraxla qofkaasi lamid maaha qof ka anfiyey tilmaamihiisii qaarkood iyadoo wax kale ay la jiraan oo ah inuu u tiiriyo rasulka sal slam been oo uu yidhaahdo maarata been buu sheegtay macnihii waaxidka ahay oo keliga ahaa yaa cibaarooyin kala duwan lagu soo gudbin karaa oo qaarkoodna loo arko inay caay tahay qaarkoodna aan caay loo arag sidaa darteed qofkii rasuulka sal slm caaya hadduu muslin ahaa taas lafteedu ku gaaloobaa caayadaasuu ku gaaloobaa qofkii madaxda muslimiinta ahaana waxaa waajib ku ah inuu dilo ibnulmundir wuxuu leeyahy kitaabkiisa alijmaac waxay ku ijmaaceen culimmadii in qofkii rasuulka sal slm caaya la dilaayo abubakrin alfarisi wuxuu sheegay in muslimiintu ay ku ijmaaceen oo ku wada kulansan yihiin in qofkii rasuulka sal ly slam caaya xadka uu leeyahay ee laga fulinayaa uu yahay dil marka macnaha saxaabadii iyo taabiciintii yaa arrinkaa isku waafaqsanaa waay macnuhu waxaa dhici karta marka inuu ka wado qofkii rasuulka sal ly slam caaya in ay waajib tahay in la dilo haddii uu muslim yahay qaadi ciyaadna wuxuu ku qeyday isaguna sidoo kale qofkaas rasuulka sal ly slama nuqsaanta ku sheegayaa ee caynayaa hadduu muslin ahaa waa la dilayaa yaa culammadu isku waafaqsan yihiin marka dil keliya maahane macnaha waana ridoobay laakiin riddo keliya arrinkiisa kuma sinna eh dee waa nin gaaray muxaarabo oo maaragtay alla iyo rasuul la diriraaya arrinkaasina in qofkii rasuulka sal slm la caayo uu ridoobayo lana dilaayo waxay ku gaartahay rasuulka sal ll ly slam oo abuubarsa saxaabigii ahaa yaa wuxuu yidhi abuubakar baan la joogay markaasuu nin ku xanaaqay xanaaqii baa aada uga batay waxaan ku yidhi khaliifadii rasuulkow ma ii ogoshahay inaan ninkan dilo markaasaa caradii ka bacday markaasuu istaagay soo galay markaasuu warkaala yidhi markaasuu yidhi waryaahe waxaad tidhi maxay ahaayeen abuubarsuu la hadla abuubakar baa wuxuu yidhi waxaad daata ku hadlaysa maxay ahaayeen markaasaan waxaan ku yidhi buu yidhi ii oggolow aan ninkan dile kaa xanaajiyo markaasuu wuxuu yidhi waryaha abuubarsow niihu ma samayn laysaas ninka ma dil layd haddii aan ku faro oon dilku idhaahdo markaasuu yidhi haa markaasuu wuxuu yidhi laa wallaahi maya taasi sax maahan buu yidhi maa kaanat libasharin bacda maxamedin sala allah alay slam qofkii maaragtay qof wax ka sheega oo ka xanaajiya in la dilo rasuulka uun baa lahaa sala alla alay slam qof kaloo bashar oo ka dambeeyey rasuulka sal ly slam oon rasuul ahaynna darajadaas ma gaarsiisna in la yidhaha qofkii ka xanaajiya ama maaragtay caayay wax noocaas oo kale waa la dilaya waxaa kaloo culimmadu ay sheegeen inay ijmaac tahay in qofkii rasuulka caaya sal ly slam oo ahlu dimadii ka mid ah ahlu dimadii waa marka dadkii muslimka xukunkooda ku hoos jira waaye gaalada ahaa in la dilaayo iyaguna isku waafaqeen abuu xaniifa unbaa khilaaf sheegay wuxuu leeyahay qofkii rasuulka caayee gaalada ahludimada ka mid a dili maynuu leeyahay laakiinse muslimku iskuma khilaafsana xanafiye iyo keyrkoodba in qofkii rasuulka caaya sala allahu alay wasalam muslimna ahaa uu ridoobayo laakiin axnaaftii baa waxay leeyihiin hadduu dimi yahay waa la edbiyaa ee la dili maayay leeyihiin abulkhataab cumar binu xasan ibnu dixya oo lix boqol iyo soddon iyo labadii hijiriyada dhintay kitaab wuxuu leeyahay nihaayat usuul la yidhaha fii khasaa'is rasuul sal alla ly slam wuxuu leeyahay waxaa ku jira buu leeyahay fiqi ahaan in qofka dimiga ahi hadduu alle iyo rasuul wax ka sheego oo uu maaragtay xaqiro dimadiisa ay burayso khilaafna ma ka jiru leeyahy agteenna in la dilaayo haddaanu soo islaamin sababtoo ah annagu dimadii cahdiga waxaan u siinay inuusan rasuulka sal slam iyo allah wax ka sheegin culammada marka badankooda saasay qabaan buu leeyahay laakiin abuu xaniife iyo iyo rag raacsan yaa waxay yidhaahdeen dimadiisa ninkaa buri mayso oo shirkiga iyo gaalnimada uu isagoo ku jiro yaa ka weyn caydan bay leeyihiin laakiin waa la edbinayaa bay yidhaahdeen ibnu xasm laakiin hadalkaas aad buu maaragtay u dhaleeceeyey oo axnaafta warkooda aad buu u dhaleeceeyey wuxuu leeyahay qofkii muslimka ahaa hadduu gaal dilay leeyihiin qofka muslimkaa waa la dilayaa bay leeyihin gaalkiina marka dili maayaan buu leeyahay hadduu rasuulka caayo sal alla ly slam oo muslimiintii dhexdooda ku caayo suuqyadoodii masaajidoodii marka alaa kulli xaal sida saxdahay waa maxay qofkii rasuulka caaya sala alla alay slam hadduu muslim ahaana waa uu gaaloobaa waana la dilaa khilaaf kama taagna oo madaahibta afarta ahi iskuma khilaafsana taas sida ijmaacaas culamo badan ay sheegeen isxaaq ibnu rahweyhi keyrkiisba hadduu dimi yahana waa la dilaa madhabka maaragtay imaam maalik iyo ahlmadiina iyo madhabka imaam axmed iyo fuqahaa alxadiid waxaana mashhuura inaan tooba la weydiinaynin qofkii muslimka ahaa hadduu caayo rasuulka sal alla alay slam yani toobadkeen iyo waxaas maaragtay lamaba lah hadduu toobad keena xataa toobadkeenku ka ridi maayo dilki marka dilku kolley marnaba ka dhici maayo laakiin hadduu toobad keeno oo uu shallaayo oo ay run ka tahay alla agtiisa way anfacaysaa insha allah laakiin dilkii laga dhaafi maayo sababta waa xad laakiin kii dimiga ahaa ee rasuulka caayay hadduu toobad keeno saddex qowl baa ku jirta qowlka koowaad wuxuu leeyahy waa la dilayaa waa sida maaragtay mashhuurka ka ah madhabka imaam axmed qowlka labaadna waa maxa waa la dilayaa haddaanu soo islaamin oo toobadkeenkiisu uusan islaam noqonin waa riwaayo kaloo imaam maalik iyo imaam axmed laga wariyey qowlka saddexaadna wuxuu yahay waa la dilayaa ilaa inuu islaamku u soo noqdo moogiye waa la dilayaa ilaa in toobadkeenkiisu uu yahay inuu islaamkii soo galo moogiye ama uu dimadii u soo noqdo oo ballan kale cusub lala galo wuxuu marka aada u taxriiriyey uu maarata xujooyin fara badan u sheegay sheekh islaam ibnu teymiya yeenkii dhimmiga ahaa iyo kii muslimka ahaa hadday rasuulka caayaan haba toobad keenaane inay qasab tahay in la dilo wuxuu leeyahy qofkii u fiirsada sunnadii rasuulka sal alla ly slam iyo wixii uu ku sameeyey reer bani qurayda iyo dadkii khaybar qaarkood iyo reer bani nadiir yahuudi ahaa reer bani nadiir inuu ka saaray magaaladii bani qaynuqaacna sidoo kale markii ay dimadii ay jebiyeen oo ay ku dadaaleen in ay maaragtay rasuulka sal alla ly slam ka dalbadaan inuu dimadii mar kale caqdi kale u sameeyo cusub kama yeelin rasuulku sal ly slam sunnadii khulafadiisa iyo saxaabadiisuna qofkii rasuulka dhiba sala allahu alay wasalam saasoo kale ahayd marka kan rasuulka caayey wuxuu gelayaa aayaddii xiraabada wuxuuna mudan yahay in la dilo oo la waro weliba oo caydaasi dagaal alle iyo rasuul la dagaalamo kuwa ugu waaweyni ka mid taha bal wuxuu leeyahay ninka ballankii ku buriyey cayd uu caayay rasuulka sal ly slam xaaladiisu waabay ka daran tahaba qofkii gaalkii xarbiga asalka ahaa ah qofkii marka rasuulka caaya ama alla caaya waa uu gaalooba gaalnimadaasina waa gaalnimo sideeda u madax bannaan lamana lahan waa inuu xalaashadaa caydaas oo maarata qofku marka gaalnimo looga xukuminaayo waa inuu xalaashado caydaas waxaa yidhaahda nimanka jahmiyada iyo murja'ada la yidhaahdo waana hadal maaragtay meelka dhac ah oo khalad ah marka ama ha xalaalaysto ama yuusan xalaalaysanine hadalkaasu sidiisuu gaalnimo u yahay marka haddii ay caydii sugnaato yaa xadkii ka oofinaya rasuulku sala allahu alay wasalama wakhtigii uu madiino joogay isagaa imaamka muslimiinta ahaa marka ay rabaan inay maaragtay qof noocaas oo kale oo rasuulkii caayay sal slam ay dilaanna isagay iidan weydiisan jireen sida maxamed ilmaslama iyo keyrkiisba ay u weydiisteen xuduudana oogitaankeeda waxaa iskale dadka aimada iyo madaxda muslimiinta ah oo wakhtigii maarata muslimiintu ay daciifka ahaayeen waxaa la dhihi jiray faacfuu wasfaxuu xataa yaatiya allahu biamrih yacni iska saamaxa oo iska dhaafa ilaa ilaahay amarkiisa uu ka keeno waxaa kaloo la dhihi jiray walaa tutic ilkaafiriina walmunaafiqiina wadac cadaahum gaaladii iyo munaafiqiinta ha ateecin dhibkoodana ku sabar oo u dulqaado oo ka jeedso marka sabarkii la sabray waxaa marka ka dhashay kadib in muslimiinta alla uu xoog u yeelay oo maaragtay gaaladii ay jizye ka qaadayeen oo kii rasuulka caaya sal alla ly slam xadkii laga oofinayey sheekh islam ibnu teymiya marka wuxuu leeyahay wasaarat tilka alaayaatu aayaddii facfuu wasfaxuu xataa yaatiya allahu biamrihi iyo wadacdaahum iyo aayadaha la macnaa ah oo sabarka muujinaya wain tasbiruu watattaquu faina dalika min cazmi lumuur sababtoo ah dhib baad ka maqlaysaana la yidhi mogta wala tasmacuna min aladiina uutu lkitaaba min qablikum wamin aladiina ashrakuu adan kasiira wain tasbiruu watattaquu faina dalika min cazmi lumuur yaa alla uu yiri marka marka hore sabarkaa mashruuc ahaa marka wuxuu ku leey ayadaha sabarka sheegaaya waxaa ku dhaqmaaya buu leeyahay qof kastoo mu'min ah oo mustadcafa oo aan tabar lahayn oo alle iyo rasuul aan u gargaari karin gacantiisa iyo carabkiisa toona wuxuu marka ku gargaarsanayaa wuxuu awoodo oo qalbigiisa ah iyo wax lamid ah aayaddii marka in jizye maarata laga qaado dadkii mucaha diinta ahaa waxaa ku dhaqmaaya mu'miniinta xoogga leh ee awoodda u leh inay allah iyo rasuul u nusreeyaan gacantooda iyo carabkoodaba aayaddan marka sheegaysa in ahludimadii jizye laga qaado ay ku dhaqmi jireen muslimiintu wakhtigii rasuulka sal ly slam ee dambeeyey iyo wakhtigii khulafaa uraashidiin waana sidaas ilaa qiyaamuhu ka dhacayo ummaddan daa'ifo ka mid ah ka suulimaysa inay xaqi ku taagan tahay oo allah iyo rasuulka ay u nusraynayaan nasri dhammaystiran marka qaacido caamuu sheega marka shiikhu wuxuu leeyahay waa kitaabkiisa saari ibn masluul laftiisa uu uga hadlaayey ninkii rasuulka caayay sal ly slam oo halla dilo uu lahaa wuxuu ku leeyahay faman kaana min almu'miniina biardin huwa fiiha mustadcaf qofkii muminiinta ka mid a ee jooga dhul uu ku taag daran yahay ow fii waqtin huwa fiihi mustadcaf ama waqti uu taag daran yahay falyacmal biaayati asabri waasafxi can man yu'di illaha warasuulahu min aladiina uutuu lkitaaba walmushrikiin ha ku camal falo aayadda ka hadlaysa sabarka iyo in layska dhaafo kuwa alla iyo rasuul dhibaaya oo ahlukitaabkii iyo mushrikiintii ka mid ah laakiin wuxuu leeyahay dadka xoogga lihi waxay ku camal falayaan aayaddii ka hadlaysay in madaxdii gaalada lala dagaalamo ee diinka durayey sidoo kale waxay ku camal falayaan aayaddii ka hadlaysay in ahlulkitaabka lala dagaalamo ilaa ay jizya ka bixiyaan iyagoo maaragtay ee dullaysan wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online